madaxweynaha puntland doctor cabdiweli maxamed cali gaas oo shir jaraa'id ku qabtay garoonka diyaaradaha ee magaalada boosaaso kadib safarkiisa muqdisho ayaa sheegay inuu madasha shirka la tegay rabitaanka shacabka puntland oo ahaa inaysan qaadan doonin afar dhibic shan iminkana uu la tashi la samayn doono shacabka puntland waxaa meesha aan geynay waxaa weye rabitaanka shacbiga weeye puntland waxay leedahay dowladnimo gaamurtay waxay leedahay golayaal dowladeed waxay leedahay shacbi wadaniyiina soomaalinimada jecel laakiin haddana ma aha meel qof madaxweynaha isagu dictatoriyadaho go-aanku rabo isagu uu shacbiga u goyn karo shacbigu waxay rabaan iyo rabitaankooda in lagu dhaqa weeye hadday noo dhiibteen fartintaydi taasaanu meesha geynay rabitaankoodaanu geynay waxaan is leeyahay shacbiga puntland waxa ay doorteen oo ay noo dhiibeen anigu marka go-aan cabdidoor uu leeyahay ma jirto runtii wafdi aada u wanaagsan oo labada gole ah iyo xafiisyada ah ayaa ila socday keligii maan ahayn wafdi xoogley ahaayeen maalayay rabitaanka shacbiga talada aanu gaaray inaan dib ugu soo celino talada dalkana iyo shacbigii puntlandna go-aan wadareedo aniga iyo wafdi ila socda aan wada qaadanay ayuu ahaa waxa ay noqon doonto mustaqbalka iyo sida dowladnimada soomaliya looga qaybgelayo iyo waxa aanu wax ku qaybsan doonno soomaali aanu kaga mid ahaan karno dacan waxay u taallaa shacbiga puntland bay u taallaa iyagaan talada ku soo celiyey anuu oran mayo waxaas iyo waxaas way noqon doontaa laakiin waxa weeye iyaga ayay u taallaa insha allah waxaan rajaynayaa in wanaag badan iyo dowladnimo wanaagsan iyo soomaaliya hagaagta iyo puntland oo maaragtay hesha cadaaladda ay u baahan tahay iyo dowladnimada wanaagsan ee soomaaliya la rabto in soomaaliya la garato lana jaan qaado ayaan rajaynaya dadweyne aada u tiro badan oo madaxweynaha puntland ku soo dhoweeyey garoonka diyaaradaha ee magaalada boosaaso ayaa ku dhawaaqayay inaysan doonayn habka qabiilka wax loogu qaybsado ee afar dhibic shan faadime yaasin jaamac v o a boosaaso